halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ah ee v o a somaly com
ciid wanaagsan subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan bisha sebtembar waa labo sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa si wada jir idinku soo gudbinayaa anigoo maxamed cabdi iyo jacfar kuukaay
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xajka iyo wixii uu sannadkan kaga duwanaa kuwii ka horreeyey waxaad kaloo maqli doontaan dadka gobolka minnesota oo damaashaadka ciidda eheladooda la wadaagaya
aniga oo maaragtay nuuro maxamed la yidhaahdo waxaan salaamahayaa muslimiinta dhammaanteed meel kasta ooy ku iidayso meel kasta ayaan salaamahayaa taqabal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal allah naga aqbalo maaragtay meel kasto maaragtay ayaan ka salaamahayaa muslimiinta meel kasto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa kale oo aad maqli doontaan masaajidda magaalada houston ee gobolka texas ee dalka maraykanka oo qayb ka ah meelaha martigelinaya dadka ay daadadku barakiciyeen
waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobo kale marka horese warkii caalamka hogaamiyaasha dalalka maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa jimcihii shalay sheegay in loo baahan yahay in dowladda kuuriyada waqooyi lagu soo celiyo miiska wadahadalka iyadoo la duldhigayo cunaqabatayno culculus sida laga soo xigtay xafiiska madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jon-en muun iyo madaxweynaha maraykanka trump ayaa jimcihii shalay khadka telefoonka ku wada hadlay sida ay sheegeen saraakiil washington iyo seoul ku kala sugan madaxweynaha maraykanka ayaa fariinu toddobaadkii hore twitterka ku diray ku sheegay in wadahadalku uuna jawaab ahayn mar aqalkacad wax laga weydiiyey arrinta diblomaasiyadda lagula dhaqmayo dalka kuuriyada waqooyi ayaa afhayeenka aqalkacad sara hakaby sanders ay sheegtay in madaxweynuhu uu raadinayo hanaan isku xidhan arrintaasna hadda la wado waxay tidhi dalka kuuriyada waqooyi arrintiisu way ku adag waa arrin nagu adag waa wax walbana miiska ayay saaran yahay tiritaasina isma bedelin arrimaha miiska saaran ayaa trump iyo sanders ay marar badan ku celceliyeen inay ka mid tahay in tallaabo militari la qaado
maalin ka hor xilliga uu qorsheeyey inuu booqdo deegaanada ay dadadku afeeyeen ee magaalada houston ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump uu warqad u diray aqalka koongareeska isagoo doonaya ku dhowaad siddeed milyan oo dollar oo lagu bixiyo howlaha samafalka iyo dadaalada wax lagaga qabanayo khasaaraha ku dhacay gobollada texas iyo louisiana codsigan ayaa ah bilow lacagta loo doonayo wax ka qabashada khasaaraha duufaanta harvey lacagta ayaa waxaa ka mid a toddoba dhibic afar bilyan oo dollar oo hay-adda maaraynta musiibooyinka maraykanka ee fiima ay dhibta dhacday wax kaga qabanayso lacagta waxaa kale oo ku jira afar boqol iyo konton milyan oo amaah lagu siinayo dadka iskale ganacsiyada yaryar madaxweyne trump iyo marwadiisa melania ayaa sabtida maanta ah booqan doona houston iyaga oo sidoo kalena tegi doona magaalada lake jarles magaalada lake jarles ee gobolka louisiana halkaasoo duufaanta harvey uu iyadana waxyeeleeyey waxa ay la kulmi doonaan dadkii duufaanta ku waxyeeloobay tanina waa booqashadii labaad ee ay gobolkaasi ku tagaan toddobaadkan
waayahay dhegeystayaal subax wanaagsan mar kale waxaad la socotaan v o a washington naga raalli ahaada cilad dhinaca farsamada ah ayaa saaka nagu timid haddii aan ku bilowno warbixinadeedna warbixin nooga timid gobolka minnesota magaaladiisa minneapolis ku dhowaad saddex milyan aan raalli ahaada dhegeystayaal warbixin kale ayaa arrintaasi nooga horeysa ku dhowaad saddex milyan oo muslimiin ayaa maanta iyo labada maalmood ee inagu soo aadan joogi doona mashcarka mina halkaasoo ay dhagax tuurka saddexda ah ay ku gudan doonaan hase yeeshee xujayda dedigsan ayaa laba maalmood oo keliya kusoo koobi doona si ay dawaafka sagootinta u gutaan kaasoo ah midka ugu dambeeya tiirarka xajka haddaba tirada dadka sanadkan xajiyaya waxyaabaha uu xajka sanadkani kaga duwan yahay kuwii ka horreeyey ayaa waxa warbixintan inoo haya jacfar kuukay
nasiib wanaag dadka maanta halkan soo bannaanbaxay waxaa ka mid ah xildhibaanka soomaaliyeed ee reer minnesota oo aan jeclahay inaan barnaamijka isaga ku furo oo dabcan ka mida dadka maanta halkan munaasabadda ciidda u dabaaldegaya nasiib wanaag bay noo tahay inuu sadiiq warfaa inala joogo oo reer minnesota haddana ka mida xildhibaanada sharafta leh ee qaranka soomaaliyeed xildhibaane ku soo dhowow marka hore idaacadda v o munaasabadda ciidda raallihada dhegaystayaal mar kale weli ciladdii dhinaca farsamada ayaana haysataa waa warbixintii wariyaha v o eda ee minnesota maxamuud masacade uu halkaasi inooga soo diray
waxaa soo gebagaboobay mid ka mid a tiirarkii ugu muhiimsanaa xajka sannadkan maalintii khamiistii ayay xujaydu istaageen buurta alraxma ee banka carafo sannadkan tirada guud ee dadka soo xajiyey waxa ay aad uga badan tahay intii sannadkii lasoo dhaafay waxaanay gaartay laba milyan saddex boqol konton iyo laba kun iyo boqol iyo laba iyo labaatan xaji sida aannu ka soo xigannay hay-adda xukuumadda sacuudiga u qaabilsan arrimaha xajka gudaha sacuudiga waxaa xajka ka aaday lix boqoloo kun iyo boqol iyo sideed xaaji halka inta dalalka dibadda ka tagtayna ay tiradoodu tahay laba milyan toddoba boqol konton iyo laba kun toddoba boqol konton iyo laba xaaji tirada gudaha sacuudiga ka xaj tegay waxa ay u dhigantaa shan iyo labaatan dhibic shan boqolkiiba cadadka guud halka tirada muslimiinta kale ee waddamada adduunka ka soo aaday xajka ay u dhiganto toddobaatan iyo afar dhibic shan boqolkiiba guud ahaan tirada dadka xajiyey sannadkan waxa ay ka badan tahay tii sannadkii hore lix iyo labaatan boqolkiiba waddamada carabta waxaa ugu tira yaraa komoros oo soo dirtay kun iyo laba boqol iyo laba xaaji waxaana ugu dad badnaa dalka masar oo ay ka soo xajtageen sagaashan kun oo xaaji waxaa xiga ciraaq oo ay ka yimaadeen afartan iyo shan kun aljeeriya oo saddexaad ku jirtana waxaa soo xajiyey sannadkan ku dhowaad soddon iyo lix kun halka suudaanna ay xajka ka aadeen xujay gaaraysa soddon iyo afar kun oo xaaji soomaalida sannadkan xajinaysa oo isugu jirta kuwa gudaha soomaaliya ka tegay qayb dibadaha ka soo xajisay oo dhalasho waddamo kala haysata iyo qaar gudaha sacuudiga horay ugu sii sugnaa ayaanan tirakoob rasmi ah laga wada haynin hase yeeshee dadka qaar waxa ay ku qiyaasaan cadad ku dhow labaatan kun oo xaaji tirada dhimashada ayaa lagu sheegay inay gaartay ilaa siddeed xaaji oo dhammaantood ay geeridoodu dabiici ahayd waxaanay u badnaayeen dadda'ah xajka waxaa sannadkan loo diiday sida hay-adda xajku ay sheegtay dad gaaraya afar kun oo ruux kuwaasoo la sheegay inaanay u dhammaystirmin waraaqihii xajka iyo shuruudihii qofka looga baahnaa intaba sidoo kale sida wasaaradda xajku ay sheegtay waxaa gudaha laga celiyey muwaadiniin sacuudiyaan ah iyo ajnebi deganaansho ku leh oo tiradoodu ay ka badan tahay konton iyo shan kun oo ruux kuwaasoo doonaya in ay xajiyaan iyagoo aanan oggolaasho u haysan waxyaabaha ugu yaabka badnaa xajka sannadkan ayaa waxaa ka mid ahaa koox muslimiina oo xajka soo gutay kuwaasoo baaskiil amaba bushkuleeti ku yimid xajka iyagoo ka soo socdaalay waddanka ingiriiska waxaanay soo jareen ku dhowaad afar kun oo kilomitir waxyaabaha xajka sannadkan ku soo kordhay waxaa ka mid ahaa siddeetan iyo lix kun oo xaaji oo iiraan u dhashay oo iyagu waajibka gutay arrintanina waxa ay timid markii sannadkii hore ay dowladda iiraan ku dhawaaqday in ay xajka qaadacday kadib markii sannadkii labada kun iyo shan iyo tobankii ay isbuurasho mino ka dhacday ku nafwaayeen boqolaal iiraaniyiin ah oo xajinayey boqorka dalka sacuudiga salmaan bin cabdilcasiis ayaa isaguna si gaara xajka sannadkan waxa uu ugu martiqaaday laba boqol iyo konton xaaji oo ka mid a ehelada askarta suudaan ee ku geeriyooday dagaalka uu sacuudigu hogaaminayo ee yeman ka aloosan kaasoo ciidamo ka socda jamhuuriyadda suudaan ay ka qayb qaadanayaan iyagoo garab siinaya xoogaga isbahaysiga carbeed xajka sannadkan waxa uu ku soo beegmay iyadoo uu khilaaf xooggani ka dhexeeyo dalalka khaliijka uu sacuudigu hormuud ka yahay iyo dowladda qatar xayiraad ay dooxo saareenna waxa ay keentay in ay culays dareemaan xujaydii qadariyiinta ahaa taasina waxa ay horseeday in xukuumadda dooxa ay riyaad ku eedayso in ay xajka oo ka mida tiirarka ay diinta islaamku ku taagan tahay siyaasadaysay hase yeeshee sacuudiyaanku eedayntaasi waa ay iska fogeeyeen waxaanay sheegeen in dadka qatar ka yimid ay tiro ahaan sannadkan ka badan yihiin kii ka horreeyey waxyaabaha aadka looga dooday xajka sannadkan ayaa ahaa markii sheekh caanahoo la yidhaahdo camar khaalid uu facebook live ka soo galay xajka isagoo si gaara ugu duceeyey eebbana dembidhaaf u weydiiyey wiilasha iyo gabdhaha dhallinyarada ah ee bartiisa facebooka ku xiran inkastoo uu markii dambena fiidiyo kale uu arrintan kusii faahfaahinayo baahiyey laakiin tallaabadaasi aad ayaa loogu dhaleeceeyey
aad iyo aad buu mahadsan yahay jacfar kukaay oo inoo soo gudbinayay warbixin ku saabsan waxaa xajka sannadkani uu kaga duwanaa kuwii hore halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington jacfar weli arrimihii xajka iyo ciidaynu ku jirnaa haye waa sidaas maxamedow maalintii labaad ee ciidda ayaa lagu jiraa dadkuna waa ay wada faraxsan yihiin ciid wanaagsan ayaanu mar kale hawada ka leenahay iyadoo maalintii labaad ee lagu jiro ciidda ayaa dadka ku dhaqan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxa ay muujiyeen farxaddooda ciidda waryaheena magaaladaasi maxamuud mascade ayaa mikrofoonka la dhex qaaday dad fara badan oo isugu soo baxay salaadii ciidda shalayto waxaanu weydiiyey dareenkooda
nasiib wanaag dadka maanta halkan soo bannaanbaxay waxaa ka mid ah xildhibaanka soomaaliyeed ee reer minnesota oo aan jeclahay inaan barnaamijka isaga ku furo oo dabcan ka mida dadka maanta halkan munaasabadda ciidda u dabaaldegaya nasiib wanaag bay noo tahay inuu sadiiq warfaayna la joogo oo reer minnesota haddana ka mida xildhibaanada sharafta leh ee qaranka soomaaliyeed xildhibaane ku soo dhowow marka hore idaacadda v o y munaasabadda ciidda aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa idaacadda voice america iyo walaalkay maxamuud mascade waxaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliya meel walbay joogta ciid wanaagsan ku ciida farxad iyo ciid waxaa weeye waxaan salaan qaali idinkaga wadaa dawladdii soomaaliyeed wax badan ayaa waddankii horumar fiican baa ka socda jaalidii qaaliga ugu heedaan kusoo noqday reer minnesota iyo reer amerika marka waxaan leeyahay inaan farxad bay ii tahay inaan voice america barnaamijka ciidda aan kala qayb qaato maxamuud mascad iyo dhammaan bahda voice america waxaan leeyahay ciid wanaagsan farxad intee le bay gelinaysaa dad aad u fara badan oo soomaaliya halkan inay isugu soo baxeen munaasabadda ciidda wallaahi dareenkay gelinaysa waxaa weeye in soomaalida ee meel walba joogto iyo awoodda aan ku leennahay minnesota iyo amerika waxaan arkaysa waxaa weeye waa mustaqbalkii maraykanka weeye waxay noqon doonaan dadkii isku xidhi doona insha allahu tacaala maraykanka oo waddankoodii hoostigareeya iyo waddankoodii hooyo marka mustaqbal wanaagsan ayaa u jeedaa aad baad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa sadiiq warfaa oo ka mid ah xildhibaanada qaranka soomaaliyeed oo ka mid ahaa dadkii faraha badnaa ee maanta xarunta shirarka ee convention centerka ee magaalada minneabolis ku dabaaldegayay kuna ciidayey haddaba waxaan jeclahay qaar ka mida bulshadii halkan aan kula kulannay oo salaamahooda iyo asxaabtooda salaamaya inaad qaar ka mida ila daawataan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waa ibraahim cabdulaahi cabdisalaam maanta waa maalin weyn waa ciid wanaagsan kuwa soomaaliya joogayo meel kasto ilaahay oo barakeeyo ciid wanaagsan maanta walaahi aaddaa u faraxsanahay walaalahayga iyo aabahayga ayaa la joogaa intaas usa dhahaya asalaamu calaykum walaalahaygii soomaaliga joogo iyo ilmo adeerkaygii iyo qof walba meelka joogo asalaamu calaykum bismi illaahi raxmaan iraxiim ciid ulmubaarak taqabala lanaa mina wa minkum min saalix alacmaal dhammaan waxaan u hambalyaynayaa ciiddan mubaaragga ee barakaysan ee ummadda muslimiinta dadweynaha soomaaliyeed waxaan kaloo halkan uga hambalyaynayaa asxaabteeda iyo faamilkayga meel kasta ay joogaan soomaaliya maraykanka yurub astareeliya dhammaantiin waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidakum mubaarak waana mahadsantihiin ciid mubaarak agan aniga oo maaragtay nuuro maxamed la yidhaahdo waxaan salaamahayaa muslimiinta dhammaanteed meel kasta ooy ku iidayso meel kasta ayaan salaamahayaa taqabbala allaahu minna wa minkum saalix alacmaal allah naga aqbalo maaragtay meel kasta maaragtay ayaan salaamahayaa muslimiinta meel kasta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raaxa lidaha waxaan salaamayo hooyadeyda iyo aabaheyda dhammaan muslimiintood
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak ciid waxaan u dirayaa ciid wanaagsan waxaa u dirayaa saaxiibaday saxaabaday familkeyga iyo qaraabaday iyo dhammaan ummadda muslimiinta iyo soomaalida meel kasta ay joogaan waxaan ku faraxsanaha maanta inaan kusoo tukanay confessionka oo aad loo buuxay waxay igu qaadatay wakhti dheer inaan xaaskayga iyo cunugayga soo helo maantay adiga waxay igu qaadatay saddeqay igu qaadatay marka aad u faraxsanahay waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacay waxaa la yidhahdaa axmed cabdi jaamac ku magac dheer balaakii waxaan salaamaya dadweynaha ku nool dunida dacladeeda waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat aad iyo aad baa maanta u faraxsanahay maanta xitaa maalin ciid ah waxaan salaamaya aniga carruurteyda salmaan iyo saabiriin iyo suhayb aad iyo aad mar kale waan salaamayaa v o e asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciid wanaagsan ciid wanaagsan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan meel walba caalamka meel walba waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan ilaahay subxaana wa tacaala nagu barakeeyey ilaahay nooga dhigay mid wanaagsan intaasoo islaama isu soo baxday waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel walba aad joogtaan nabadku ciida nabadku ciida nabadku ciida nabadku ciida alaykum waraxmatullahi wabarakaatu adduunka waa idin salaamayaa meel kasta aad joogtaan ciid wanaagsan saaxiibbaday ehelkayga adduunka meel kasta aad joogtaan ciid wanaagsan ciiddan ciiddeeda kale allahna gaarsiiyo ummadda islaamka meel kastoo joogtaan waa idin salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum magacayga waxaa la dhahaa ifraax maxamed cali waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ummadda muslimiinta ah meel kastay daclaha adduunka ka joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulligiinba marka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo maxamed xasan jiile mise maxamed jeejee ah baa waxaan rabaa inaan soomaalida minisooda ku nool iyo soomaalida caalamka oo dhan inaan dhaho ciid mubaarak waa ciid wanaagsan qof walbo meel walbuu joogaba ilaahay subxaana wa tacaala ciid wanaagsan ha siiyo waanaan idin wada salaamaynaa ciid mubaarak ciid mubaarak anigoo ah magacayga cabdalla bashiir maxamed waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan faamilkayga waxaan ka salaamaya halkaas sidoo kale saaxiibbadayda dhammaan waxaan wada salaamaya ummadda soomaaliyeed dal iyo dibad meeshay ku nool yihiin waa tahay daawadayaal dadweynaha faraha badan ee aad daawateen ee asxaabtooda iyo qaraabadooda salaamayeyna waxay ka mid ahaayeen bulshadii soomaaliyeed ean maanta kula kulannay xarunta shirarka ee konfenshon center halkaasi oo ay muslimiintu ku dukadeen salaaddii ciidda isla markaasina ay u dabaaldegeen maalintan qiimaha badan ee dhammaanba muslimiintu meel kastoy caalamka ka joogaan ay u dabaaldegayaan tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascade oo minnesotaydi ka leh sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha iyaga magaalada minneabolis maxamuud mascade oo dadka ku dhaqan magaaladaasi ee soomaalida ah farxaddooda ciidda ah inoo soo gudbinayay warbixintaasi oo muuqaal ahna waxaad kala socon kartaan barta aanu ku leenahay facebooka aye maxamed jacfar weli waxaan ku jirnaa hambalyooyinkii iyo taaniyadiiay dadka idaacadda v o a dhegeysta ay u dirayeen eheladooda iyo qaraabadooda haatanna dad meelo kala duwan jooga oo iyaguna salaamaya ehelkooda magacaygu waa naasir mataan oo ku magac dheer macaane waxaan munaasabadda ciidda fadligeeda halkan ka salaamayaa dhammaan faaminkeega iyo ehelkeyga iyo asxaabtayda waxaanan joogaa magaalada jigjiga ee dalka etoobiya waxaa kaloon si gaara u salaamayaa fanaanadayda farxiyo fiska oo london joogta iyo bahda v o e soomaali waan idin salaamayaa ciid mubaarak anigoo faysal cali aadan waxaan oo jooga dalka talyaaniga kula nool magaalada baarma waxaan aada iyo aad waxaan ciidda salaamayaa hooyaday saare xirsi xuseen oo joogta burco waxaan kaloo salaamayaa walaalahay dhammaantood walaashay xiise ali aadan ayeeyaday dhammaan faamiligeyga oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan sidoo kale u salaamayaa asxaabta ku xiran v o e sidoo kale waxaan isleeyahay ciid mubaarak anigoo magaceygu uu yahay abdirasaaq abuukar maxamed ku nool london waxaan salaamayaa hooyaday oo ku nool camar magaceedana dhaho nadiifashadana qaarey iyo walaalahay dhammaan oo kuwada nool duunida daafaheeda kala duwan iyo walaalkay marna saaxiibkay dhiibaan cabdi maxamuud iyo heer cabdi maxamuud oo dhan dhammaan iyo walaalahay qaraabadeeda wixii yaqaan oo dhan iyo heer qasaar oo dhan waa salaamaya magacaygu waa cabdirasaaq cali yuusuf waxaan joogaa magaalada colombus ohio waddanka maraykanka waxaan salaamayaa dhammaan v o e da shaqaalaheeda meel walbay joogaan waxaa munaasabadda ciidda awgeed halkan hambalyo uga dirayaa asxaabtayda iyo faamiligeyga oo ku ku kala sugan ee, soomaaliya iyo een, maraykanka gudihiisaba waxaan khaasatan halkan waxa aada uga salaamayaa hooyaday xalwe maxamed maxamuud oo ku sugan magaalada saxaanood ee xarunta gobolka sool waxaan ka salaamayaa eedooyinkay iyo walaalahay oo ku sugan magaalada london een, waxaan ka salaamayaa sidoo kale asxaabtayda ku sugan magaalada muqdisho waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan asalaamu calaykum v o a aada iyo aad baan idin salaamaya Eh, magacaygu waa cabdirasaaq maxamed cumar oo jooga eh, dalka belgiumka gaar ahaan eh, magaalada antwerpen Eh, waxaan rabaa inaan mm, farxadda ciidda eh, darteed eh, u hambalyeeyo aabbahay oo jooga magaalada qararo gaar ahaana eh, eh, xarunta dowladdeegaanka soomaalida Eh, walaalahay dhammaantood Eh, aada iyo aad baan ugu hambalyeynaya farxadda ciidda eh, dhamma- dhammaantood Eh, sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa ayeydii oo joogta magaalada burco Eh, dhuga aadan Eh, aada iyo aad baan ii salaamaya dhammaantiin asalaamu calaykum
kuwaasina waxay ahayn qaar ka mid a dhegeystayaasha v o a oo jooga meelo kala duwan oo dunida ah oo dadka ehelkooda iyo saaxiibadood la wadaagayey tahniyadda maalmaha ciidda barakaysan ee ciid al adxa
halkaa aad weli nagala socotaana waa v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington subax wanaagsan ciid wanaagsan inkasta oo ay yaraadeen daadadka iyo biyaha dhulka fadhiya ee ka dhashay duufaanta harvey haddana meelo badan ayaa biyuhu weli ku sii harsan yihiin dadkuna waxa ay ku sugan yihiin goobo ku meel gaara dhowr masjid oo ku yaala magaalada houston ayaa albaabadooda u furay dadkaasi biyuhu guryahooda ka galeen dadka sida isxilqaanka ah dadka ugu caawinaya masaajiddan kuwaasoo isugu jira muslim iyo dad aan muslimiin ahayn ayaa sheegay inay arkeen wax aanay horay uga filaynin wariyaha v o eda ah elizabeth lee ayaa warbixintan magaalada houston ka soo dirtay maxamed cabdi sandheere oo istuudiyaha ila fadhiya ayaa inoo soo jeedinaya
wakhtiga uu ku dheeraaday dartii dadka masjidkan ku sugan ee dhibanayaasha u noqday biyihii uu keenay duufaanka harvey ma garanayaan goortaay guryahooda ku noqon lahaayeen saara al cazaad oo sagaal iyo toban jira kana soo socdaashay dalka sacuudi carabiya waxay magaalada houston joogtay afar bilood oo keliya We've never had any experience before like that with any kind of storm from where I came from.
waxay tidhi arrintan oo kale nama qabsan iyadoo wax dabaylo ahi ayna ka dhicin halkii aannu ka nimid wax weynu maanaan qaadan markii daadadku ay soo rogmadeen tanina waxay noo ahayd khibrad nolosheenna wax ka beddeshay ayay tidhi saara al cazaad waxaa iska dhalay hooyo reer indonesiya ah iyo aabba reer suuriya ah waxayse ku noolaayeen dalka sacuudiga maraykanka waxay la joogaan ilmo adeeradeed iyo xubno kale oo qoyskooda ah xilli ay carruurtu masjidka ku dhex ciyaarayso ayaa dadka waaweyne ay ka walwalsan yihiin sida ay guryahoodii ugu noqon lahaayeen mana garanayaan goorta uu maamulka gobolku qaadi doono bandowga daadguraynta hase yeeshee masjidka gudihiisa waxaa ka jira amni iyo naxariis dadka ku xeeran eliyas jadri waa maraykan uu asalkiisu yahay bakistan waxaana uu ka mid yahay dadka sida isxilqaanka uga shaqaynaya masjidkan The- uh, we were really amazed. A lot of people who came here to get the temporary shelter. In, in fact, people came and took them to their homes.
runtii aad baan u yaabnay dad badan ayaa halkan u yimid si ay si ku meel gaadha gabaad uga dhigtaan run ahaan dad kale ayaa u yimid oo guryahoodii u kaxeeyey arrintanina aad bay noo taabatay ayuu yidhi dadka ku nool galbeedka houston halkaasoo aanay daadadku ka jirin ayaa imanayay masjidkan alaabo sida go'yaal iyo bustayaal iyo qalabkay carruurtu ku ciyaartana keenayey dadkaas qaarkood waa markii ugu horraysay ee ay masjid galaan jina mandel waa haweenay maraykana waxayna ka mid tahay dadka sida isxilqaanka masjidka uga dhex shaqaynaya I have never been inside a mosque. I was a bit apprehensive about the um, which waxay tidhi weligay masjid ma gelin waxaan ka yara welwelsanaa albaabka aan ka gelayo masjidka gabadh da'yar baa igu timid meesha baabuurta la dhigto iyadaana isoo kaxaysa ayay tidhi eliyas jodri ayaa sheegay in dad kala duwani ay halkan isugu yimaadeen People of all faiths, they have come together. They don't. Uh, they are working just purely on the basis of humani- humanity, nothing else.
dad diimo kala duwan haysta ayaa isku yimid waxay ku shaqaynayaan oo keliya bini'aadannimo wax kale ma aha waa bini'aadan iscaawinaya oon waxna kala baranaya maxaa yeelay qof walba meel gaara ayuu ka yimid si gaar ah ayuu u fikirayaa sidaasna wax badan ayaan ku kala baranaynaa ayuu yidhi markii ay masjidka timid jina mandel waxyaaba ay muslimiinta ka aaminsanayd ayaa meesha ka baxay they're a lot more warmer um, than I expected. Um, aad bay uga wanaagsan yihiin sidii aan ka filayey gaar ahaan ragga dumarku mar walba waan ka filayey naxariista iyo wanaagga laakiin marmarka qaar waxaan ka xishoon jiray nimanka muslimiinta maxaa yeelay ma aqaan dhaqanka iyo sida loo dhaqmaayay tidhi ilyaas jidri ayaa isagana arrintani u ahayd mid wax ka bartay They are humans, you know. Uh, they are our friends, uh, and uh, they, they, they want to help the humanity.
waa bini aadam waa saaxiibadeen waxay doonayaan inay bini'aadanka caawiyaan iyagoon waxba kala soocaynin cabsi iyo wax kalena ayna jirin waxay doonayaan inay dadka caawiyaan oo keliya ayuu yidhi zahra alcazaat ayaa sheegtay in khibraddii ay ka heshay dadka masjidka caawinaya ay aad uga duwan tahay hadallada islaamka ka soo horjeeda ee warbaahinta ay ka maqashay people from not the Islamic faith coming and donating. It was
dad aan diinta islaamka haysan oo imanaya waxna bixinaya waxay arrimahaasi iga dhigeen inaan aragti ka duwan tii hore aan maraykanka ka qaato ayay tidhi juud alcazaad oo ay saaro walaala yihiin ayaa sheegtay inay wax wanaagsan tahay inay aragto dadaan muslin ahayn oo wax sadaqaynaya That's like really, really, really nice of you. Like, you know, as in they're not.
run ahaantii waa wax aad iyo aad u wanaagsan in dadaan muslim ahayn ay halkan yimaadaan oo ay wax noo keenaan aad baan ugu mahadinayaa ayay tidhi dadka sida isxilqaanka halkan uga shaqaynayay ayaa sheegay in waxyaabaha dadka ku gudban oo layska qaado oo la wada shaqeeya ay bulshada ka dhigayso mid xoog badan xilli magaalada houston ay ka soo kabsanayso dufaankii xoogga badnaa ee ku dhuftay
warbixintii elizabeth lee ay houston nooga soo dirtay waxaa inoo soo jeedinayey maxamed cabdi xasan sandheere oo istuudiyaha ila fadhiya maxamed maanta waa maalintii labaad ee ciidda ee dadweyne fara badan baana dhegeysanaya waxaan filayaa in wararka iyo warbixinada ay ka daaleen dadku waa runta marka munaasabaddii ciidda maadaama aynu ku jirno waxaan usoo qabanaynaa hees ka mid a heesaha ciidda waa heesta ay wada qaadaan fanaaniinta jooqleh iyo fu'aad cumar heestaasi ciidda ee fanaaniinta jooqle iyo faad cumar oo qaybtiisa ay noo soo socoto ayaa waxay u dambeysay idaacaddaydii subaxnimo inta haddii laadhada maanta aynu mar kale dib u kulmi doonno anigoo maxamed cabdi jacfar kuuka iyo dhammaan saaxiibada vioednle sidaas iyo ciid wanaagsan